galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacaddeenna qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa washington
waa galabta btiya ka bisha agost sannadka saacadda afrikada bari waa afartii galabnimo waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka afiimada geeska afrika iyo caalamkaoo dhan oo aad naga dhegaysanaysaan bogga v o somaly com idaacadda galabta waxaa idinla socodsiinaya aniguo jamaal axmed cusmaan iyo ibraahim xasan garabey baanduray
qodobada idaacadeenna aad galabta ku maqli doontaan waxaa ka mid a madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo khudbad uu maanta ka jeediyey baarlamaanka kaga hadlay arrimaha siyaasadda dalka iyo doorashooyinka ogaada heshiis siyaasadeed horu u dhacay go'aamadaad gaarteen waxaad u gaarteen rabitaanka dadka aad matdashaan sida ay soomaalidu tidhaahdaba aan wada hadalno waa aan heshiinno waxaa laga maarmaan ah in xukuumadda federaalka iyo dowlad goboleedyadu ay mar walba wada hadlaan uu wada hadalku furan yahay waxaad kaloo dhegaysan doontaan shirkii wadatashiga dowladda federaaliga iyo dowlad goboleedyada oo maanta lagu waday in uu ka furmo dhuusamareeb oo aan furmin waxaa kaloo dhegaysan doontaan barnaamijyada hambalyada iyo heesaha iyo dhacdooyinka toddobaadka iyo qodobo kale balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida waxaa akhrinaya nuur xasan nuur
mahadsanid daandure dowladda maraykanka ayaa jimcihii shalay ku guuldaraysatay iskudayeedii ay xubnaha golaha ammaanka ee qaramada midoobey kaga rabtay inay iiraan ku kordhiyaan cunaqabataynta hubka ee saaran codbixin uu shalay golaha ammaanka ee qaramada midoobe u qaaday kordhinta cunaqabataynta hubka ee iiraan ayaa waxaa diiday oo codka diidmada qayaxan u adeegsaday dalalka ruushka iyo shiinaha koob iyo toban xubnood oo ka mid ah golaha ammaanka ayaa ka aamustay codaynta halka dalalka maraykanka iyo dominican republic oo keliya ay haa uga codeeyeen qaraarka uu maraykanka ku rabay in lagu kordhiyo cunaqabataynta hubka ee iiraan cunaqabataynta hubka ee iiraan ee ay quwadaha caalamka saareen sanadka labada kun shan iyo tobankii kadib heshiiskii nukleerka ayaa dhici doona marka la gaaro bisha oktoobar ee sanadkan xogayaha arrimaha dibadda maraykanka mark bombeo ayaa sheegay in golaha ammaanka uu ku guuldaraystay inuu go-aan ka gaaro nabadda iyo amniga caalamka taasoo uu ku sifeeyey wax aanan cudurdaar lahayn hogaamiyayaasha dalalka baltiga ee yurub ayaa sabtida maanta ah ku baaqay in dalka belaruus laga qabto doorasho cusub oo xor iyo xalaal ah kadib markii ay dalkaasi ka dhaceen dibadbaxyo ay shacabka ku diidan yihiin doorashada uu muranka badan hareeyey ee belaruus bayaan ay si wada jir ah maanta uga soo saareen dalka estonia ayay ra-iisul wasaareyaasha dalalka latviya litweniya iyo estoniya ku dalbadeen in dalka belaruus oo daris la ah ay ka dhacdo doorasho hor leh oo si cadaalad ah loo qabto iyadoo ay kor kala socon doonaan horjoogayaal caalami ah madaxweynaha belaruus alexander lukashenko ayaa axaddii guul ka sheegtay doorashadii toddobaadkii hore hase yeeshee waxaa diiday musharaxi ka socday xisbiga mucaaridka haweeneyda la yidhaahdo safyadlaanka tasekanosyaka taasoo kadibna u carartay dalka dariska ah ee litweniya talaadadii waxay ku baaqday in la xoojiyo banaanbaxyada ka dhanka ah natiijada doorashada iyo madaxweynahaba midooda yurub ayaa isna cunaqabatayn hor leh saaray dowladda belaruus jimcihii shalay alexander lukashenko ayaa belaruus xukumaya muddo lix iyo labaatan sano ah waxaana mararka qaar loogu yeedhaa digtaytarka keliya ee qaaradda yurub madaxweynaha iiraan xasan ruuxaani ayaa maanta si kulul u cambaareeyay heshiiskii ay khamiistii ku dhawaaqeen israa'iil iyo isutagga imaaraadka carabta kaasoo ahaa caadiyeynta xiriirka diblomaasiyadeed ee labada waddan khudbadda uu sabtida maanta ah ka jeediyey telefishanka ayuu xasan ruuxaani isaga oo cadhaysan ku sheegay in imaaraadka carabta uu qalad aad u weyn sameeyey islamarkaana uu ku kacay fal khiyaano ah iiraan ayaa u aragtay heshiiska imaaraadka iyo israa'iil oo uu garwadeenna ka ahaa madaxweynaha maraykanka donald trump mid lagu sii xoojinayo mucaaradkeeda gobolka bariga dhexe ugu dambayntiina dalka jabaan ayaa sabtida maanta ah xusay shan iyo toddobaatan sano guurida ka soo wareegatay markii uu isu dhiibay xoogagii isbahaysiga ee kaga soo horjeeday dagaalkii labaad ee dunida isdhiibiddaas oo soo afjartay dagaalka munaasabad ka dhacday magaalada tokiyo ayay madaxda jabaan oo ay hogaaminayaan boqorka dalkaasi naruhito iyo ra-iisul wasaare shinsa abi ay labaduba ka sheegeen inay si qoto dheer uga qoomamaynayaan ficiladii guraacnaa ee uu jabaan geystay xilligii dagaalkii labaad ee dunida khudbad aad u kooban oo uu boqorka jabaan naruhito jeediyey ayuu ku sheegay inuu rajaynayo in khasaaraha uu geystay dagaalkaasi uusan weligii dunida kusoo laaban mar kale ra-iisul wasaare aabi ayaa isna raaligelin ka bixiyey wixii uu jabaan geystay balse ma uusan soo hadal qaadin dalalka gobolka ay ciidanka jabaan gumaadeen dalka jabaan ayaa isu dhiibay dowladihii isbahaysiga ee dagaalka kula jiray maanta oo kale shan iyo tobankii agost sanadkii kun iyo sagaal boqol shan iyo afartankii toddobaad kadib markii uu maraykanka bam nucleer ah ku tuuray magaalada hiroshima dhegaystayaal warkii dunida waa naga intaa aan dib idinkugu celiyo
aad buu mahadsan yahay nuur xasan nuur bukhaari oo warkeena la socodsiinayey aan ku bilownay madaxweynaha dowladda soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa khudbad maanta baarlamaanka ka horjeediyey waxa uu kaga hadlay xaaladda siyaasadeed dalka iyo arrimaha doorashooyinka madaxweynaha ayaa ku celiyey mowqibkiisa ku aadan in dalka ay ka qabsoonto doorasho qof iyo cod ah isagoo sheegay in hadafka dowladdu uu yahay in awoodda shacabka dib loogu celiyo wariyaha v o a cabduqaadir maxamed cabdulle ayaa warbixintan muqdisho ka soo diray hadaljeedinta madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ee ku qutanta xaaladda siyaasadeed iyo tan doorashee dalka waxay ahayd mid aada isha loogu hayay madaxweynaha soomaaliya ayaa maanta hortagay xildhibaanada golaha shacabka ugu horeyn wuxuu warbixin ka siiyey shirkii dhowaan ka dhaca dhuusan mareeb iyo waxyaabihii laga wada hadlay waxaa intii u dhexaysay sideed tobankii ilaa labaatan iyo labadii luulyo labada kun iyo labaatan wadahadallo ku saabsan arrimaha doorashooyinka dalka uu nooga furmay magaalada dhuusan mareeb ee caasimadda galmudug waa hadalkaas oo ay qayb ka ahaayeen madaxda dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka waxay ku qotomeen sidii looga wada xaajoon lahaa hannaanka doorashooyinka nagu soo food leh si heshiis siyaasadeed oo waafaqsan dastuurka iyo sharciga doorashooyinka loola meel dhigo dowlad goboleedyada madaxweynaha oo daba jooga ka hadlidda arrimaha doorashooyinka ayaa hoosta ka xariiqay inuu jiro heshiis siyaasadeeda hore loo wada gaaro kaasoo dhigayay in dalkay ka dhacdo doorasho dadweyne markaay timaado mudakhileedka hay-adaha dowladan uu dhammaado heshiiskaasoo ka dhacay magaalooyinka dhuusamareeb london iyo barasalis sida uu ku sheegay hadaljeedinta maanta golaha ogaada heshiis siyaasadeed horuu dhacay oo horaan uga hadalnay heshiiskaas siyaasadeed wuxuu ka dhacay magaalada baydhabo labadii kun iyo sideed tobankii kadib markii guddi ka socda dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe ay muddo dheer ka shaqaynayeen shirkii ka horreeyey oo london ka dhacayna communikeegiisii uu ku yaalay in dalka uu aado qof iyo cod labada kun iyo labaatan iyo labaatan iyo kow shirkii ku xigay oo aan wada tagnay oo brussels isna belgium ka dhacay oo european unionka kadib markii aan heshiiskii siyaasadeed aan ku gaarnay baydhabo oo aan tagnay waa bogaadiyeen beesha caalamka waa bogaadiyeen wayna ballan qaadeen inay garab istaagaan qof iyo cod kommunikegoodiina waa ku qoreen madaxweynaha soomaaliya ayaa xusay in go-aan walbee la gaaraahay gundhiguu u noqon doono golaha baarlamaanka in iyagu ay meel mariyaan ama go-aanka dalku ay gaaraan golaha shacabka oo ah aasaaska nidaamka dowladnimadeenna wax walba waxay leeyihiin aasaas sartaanaan ku jirno haddii aysan jirin udubdhexaadkaan uusan jirin uusan aasaas lahayn ma dhismi karo marka dowladnimadeennu waa idinka waa golaha shacabka weyn golaha shacabka waa hay-adda ugu sarraysa ee matalaadda shacabka soomaaliyeed oo shan iyo toban milyan ah oo aad tihiin wakiiladii shacabka soomaaliyeed oo ay soo doorteen oo halkan u fadhiya dowlad goboleedyada go-aamada aad gaartaanna ma aha waxaad ku gaarteen shakhsiyan waxaad rabtaan iyo magaalada muqdisho aad joogtaan go-aamadaad gaarteen waxaad u gaarteen rabitaanka dadka aad masashaan xildhibaanada golaha shacabka oo aada ula dhaaqsanaa khudbadda madaxweynaha kana muuqata khamaasad siyaasadeed ayaa ugu dambeyn madaxweyne farmaajo wuxuu sheegay in hadduu aadayo shirka dhuusamareeb qaybtiisii saddexaad go-aan walboo siyaasadeeda lagu soo gaaraay inuu dib ugu soo celin doono xildhibaanada golaha waxaan mar kale idiin caddeynaya bacdamaa aad tihiin codkii shacabka oo aada matashaan ummadda soomaaliyeed ayna tahay inaan baranno golahani wuxuu wakiil u yahay dowlad goboleedyada wuxuu wakiil u yahay shacabka soomaaliyeed go-aankaa gaartaanna waa in dalka oo dhan laga aqbalo waa sida ay tahay waa sida caalamku ku shaqeeyo waa sida caalamku u shaqeeyo waxaan idiin caddeynayaa inaan halkan aan ku soo celin doono heshiis walba oo aan la gaarno madaxda dowlad goboleedyada si aad kaalintiina dastuuriga ah aad uga qaadataan hadduu ilah yidhaahdo xildhibaanada golaha shacabka ayay ka muuqata khamaasad siyaasadeed iyo sacab hadalka madaxweynaha markay timaado in go-aanka siyaasadeed ugu dambeeya dalka ay gaarayaan hay-adaha dastuuriga gaar ahaana golaha uu ka hor hadlaya ee golaha shacabka xildhibaanada qaarkood ayaa qaba in doorasho dadweyne dalkaysa ka dhici karaynin ayna tahay in doorasho wakhtigii loogu talagala ay dhacdo si walbay ku timaado waxaase jira xildhibaano kaleo iyana qaba in dalka la gaarsiiyo doorasho qof iyo coda hay-adaha dowladana xilkaysii hayaan cabdulqaadir okey v o a muqdisho dhinaca kale waxaa maanta aanan furmin shirkii saddexaad ee wadatashiga dowladda federaalk ee soomaaliya iyo maamul goboleedyada oo maanta lagu ballansanaa inuu dhuusamareeb ka bilowdo madaxweynaha ayaa khudbadiisa baarlamaanka uu maanta ka jeediyey ku ballan qaaday in uu ku soo celin doono golaha shacabka heshiis uu la galo maamul goboleedyada war qoraala oo madaxtooyada soomaaliya ka soo baxayna waxaa lagu sheegay in madaxweynaha uu dhuusamareeb tegayo maanta oo shirkaasna uu guddoomin doono haddaba warbixin ku saabsan sababaha keenay iyo faahfaahinta shirkaasi inuusan furmin maanta magaalada gaalkacyo nooga soo diray wariyeenna cabdiwaaxid macalin isaaq inkastoo go-aanadii ka soo baxay shirkii dhuusamareeb ay ku lahaayeen madaxda dowladda iyo dowlad goboleedyada ay qayb ka ahaayeen qabashada kulan kale oo la isugu yimaado dhuusamareeb iyo magacaabista guddiyo ka kala imaanaya dhinacyada kuwa oo kasoo tala bixinaya nooca doorasho ee la qaban kara xilligan iyo wakhtiga ugu habboon ee doorashadu ay ku dhici karto ayaa haddana maanta oo loo madlanaa in wejigii saddexaad ee shirkii wadatashiga hogaamiyaasha siyaasadda soomaaliya uu ka furmo dhuusamareeb ay ahayd uu dib u dhacay qabashada guddiyo ka kala imaanaya dowlad goboleedyada oo door ku yeelanayay hanaanka doorasho ee la aadayo ayaa maamulada puntland iyo jubbaland ay ka biyo diideen gudbinta afartii xubnood oo laga sugayay kadib saluug ay ka muujiyeen isbedelo siyaasadeed oo ka dhacay dowladda federaalk soomaaliya wasiirka wasaaradda warfaafinta dowlad goboleedka galmudug axmed shire faragle oo v o a la hadlayay ayaa u sheegay in uu jiro dib u dhac balse ay ku rajawen yihiin qabashada shirkii loo madlanaa
runtii dee xilligu eesli weeye maanta waa imaanayo dhideen mudda qaar baa imaanaya oo guddiyadaasi ay ka mid yihiin madax kalena waa la filayaa in marka maalintuu bilaaban lahaa in ay ay maalmo ay maalin dib uga dhacdo ama saacda dib uga dhacdo aan idhaahdee laguma tilmaami karo waxa weeyaan waa waa cilado farsamo shirkuna dib uma dhicin haddii mar hadday wuxuudu soo bilowdaan oo galabta wuxuud imaanayso waxa weye shirkii waa waa waa socdaa waad ogtahay oo yurubaha iyo falaydada iyo dalku waayaha waa ti coronavirus ku jirayo falaydada iyo howlahaasaa si kala ah marka laakiin muhiimaddu waxa weeye shirkii dhuusamareeb tiri dhacaya shirkii dhuusamareeb tiri waa dhacaya haddii allah awoodda ogolaado annagu ka galmudug ahaana waxa nagaga aadanay waxa weeyaan inaynu soo dhoweyno wufuudda kala duwana imaanaysa gogolno eesooniyeyno amniga sugno weji furan iyo kalgacal kusoo dhoweyno sidaa walba astaanta noo ahayd ee dhusareeb one iyo dhusareeb two idiguna inuu kasii qurxoonaada aynu rajeynaynaa madaxda soomaaliyeed ee qeybaha kala duwan ee shirku quseeyana run ahaantii aadan ugu kalsoona inay imaanayaan sababta mas-uuliyadda ayaga ku ballamay ayagaas inay mustaqbalka soomaaliya uga hadlaan ku ballamay anaguna gobashaan lahayn abukaata cabdi siciid ugaas ayaa v o a u sheegay in dib u dhac ku yimaada shirka dhuusamareeb uu mugdi gelinayo doorasho wakhtigeeda ku dhacda haddii shirkii loo ballansanaayo shan iyo tobanka agoosto oo dhuusamareeb inuu ka qabsoomo la rabay haddii uu qabsoomi waayo waxaa dhici doonta oo aan mar kastaba maaragta aada iyo aad maaragta looga cabsi qabaa inay dhici weydo doorasho heshiis lagu yahay oo wakhtigeedii dhacda maqnaanta xubnihii laga sugayey maamulada qaar iyo xukuumad rasmi ah oo dalku aanu lahayn kadib kalsooni kala laabashadii ra-iisul wasaarihii hore ee dowladda federaalka ayaa ah caqabada ku hor gudboon shirka dhuusamareeb balse suurtagal ma tahay in la qabto shir dhinacyadaas oo idil ay ka maqan yihiin adeer horta sideeda marka hore soomaaliya wax heshiis lagu yahay oo keliya ayaa horta doorasha uga dhici kartaa
haddii aan doorashada dhacaysa aan dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada iyo nimanka siyaasadda ku jira aysan ku heshiin doorasho dhici kartaa ma jirto cid gaar doorasho u qaban kartaa ma jirto cid wax gaara maaragta si gaara u wada kartaa ma jirto waxaan aaminsanahay soomaaliya waxa doorasho uga dhici kartaa wax lagu heshiiyo
wasiir falagle ayaa qiraya maqnaanta xubnaha labada maamul ee jubbaland iyo puntland ay tahay sababo farsamo balse waxa uu qabaa in xal laga gaarayo tabashadooda
maya xag farsamo cilado farsamoo dhacay bay ahayd shirku dee gudiyada iyo howlaha in la isku duwo ayay muqdisho u tageen mooyaane qaabshireedka iyo waxa hawshu tahay iyo ajanduhu dhulshabareeb baa la iskugula bilansan yahay xubnaha aan soo ayagoo aan gaarin muqdisho waktigu dadejiyey ka socda puntland iyo jubbalandna qiyaasteeda waxa weeyaan waa dad iyo deegaan iyo dowlado lahajacla dalka ka hayso marka wixii ay ka maqnaayeen oo farsamo ah hadda diyaar loola yahay inay ku daraan wixii la toosnaa walaalaha kale isku duweenna haddii ilaahay ku imaayo ay markaas ay ku kabaan waxay hegaan dhulsamareeb inay imaanayaanoo hawshu ay saas u dhacaysaanan aa loo qiyaasayaa maqnaashadana loo qiyaasi maayo inuu noqonayo maqnaasho haddii ilaahay ku imaayo ay ku doonayaan inaan waxoo dhani socon marka arrimahaas dhulsamareeb baa lagu wasici doonaa wixii haddii qalad bar jiro madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor oo ka hadlaya kulan ka dhacay dhuusamareeb ayaa dhinacyada ka dalbaday ka qaybgalka shirka dhuusamareeb islamarkaana ay u diyaar garoobeen dhammaan dhinacyadii iyo walaalihii ku ballansanaa gogoshaas inay gogoshii diyaar tahay reer galmudug diyaargaroobeen wakhtigiina ku diyaargaroobeen lala sugayo lagana soo qayb galaan aanan ku soo dhoweynin gacmo furan iyo qalbi furan waxaan u xafladayn doonaa guusha ka soo baxda gogoshaas mar kale haddii laa yidhaahdo walaalahana waxaan leenahay walaalayaal wax kastoo jira iyo hawl walboo jiri karta halkay ku dhammaanaysaa ee halkaas u kaaya keena sidii ballantuba ahayd waana mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu shirka dhuusamareeb oo la filayay in uu maanta ka furmo magaalada dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka galmudug ayaa baaqday waxaana jira baaqyo lagu dalbanaya qabashada shirka kadib qoraal ay wakiilada caalamka ka soo saareen muqdisho oo lagu dalbanaya qabashada wejigii saddexaad ee shirkii looga arrinsanayay hanaanka doorashada soomaaliya cabdiwaaxid macalin isxaaq v o a gaalkacyo
haatana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan dhacdooyinka toddobaadka iyo jamaal axmed cusmaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka dhegaystayaal dowladda maraykanka ayaa toddobaadkan sheegtay inay ku boorinayso dhinacyada siyaasadda ee soomaaliya inay isu tanaasulaan oo ay gacan midaysan ka gaaraan nooca doorasho ee dalka ka dhacaysa laguna qabto wakhtigeeda fariin kooban oo lasoo dhigay bogga twitter-ka ee safarada mareykanka ee soomaaliya ayaa lagu yiri maraykanku waxa uu ka dharsugayaa natiijada shirka saddexaad ee dhuusamareeb qoraalka ayaa lagu yiri baahida loo qabo wadatashi ballaaran iyo tanaasul daacadnimo ah ay ku dheehan tahay waxa ay muhiim u tahay aayaha soomaaliya nooca doorasho ee qabsoomaysa waa inay taageero ka hesha dowladda federaaliga dowlad goboleedyada xubnaha ka ah iyo saamilayada kale ee siyaasadeed ayaa lagu yiri qoraalka arrintani waxay imaanaysaa iyadoo loo dhiga taagayay shirkii saddexaad ee dhuusamareeb ee la filaya arrimaha doorashooyinka in laga hadlo taasoo ilaayo hadda aan war rasmiya laga hayn suuragalnimada qabsoomidda shirkaasi saddexaad wasaaradda waxbarashada dowladda federaaliga ee soomaaliya ayaa toddobaadkan waxa ay ku wareejisay maamulka gobolka banaadir waxbarashada gobolka banaadir qoraal ka soo baxay xukuumadda ayaa lagu sheegay in wareejinta maamulka gobolka banaadir ee dhinaca waxbarashada lagu wareejiyay ka dambeysay safgarad dhex maray wasaaradda waxbarashada oo horey u maamuleysay iyo gobolka waxbarashada ayaa ka mid ah mas-uuliyadaha heerka gobol balse xilligan maamulka gobolka banaadir diyaar muu yahay inuu mas-uuliyadaasi qaado qaybaha dambe ee barnaamijka ayaan qodobkan ku qaadaa dhigi doonaa weerar ayaa toddobaadkan ka dhacay xarunta xabsiga dhexe ee magaalada muqdisho kaas oo ay ku dhinteen sagaal iyo toban qof oo shan iyo toban maxaabiis ay yihiin afarna askar ay tahay sida uu sheegay taliyaha ciidamada asluubta genaraal mahad cabdiraxmaan isagoo intaasi ku daray in maxaabiista ay laba qori ka qaateen laba askari oo xarunta joogay islamar ahaantaas in ay dileen dabadeedna iskohorimaad halkaa uu ka dhacay sababtay in ay dhintaan shan iyo toban maxbuus qaarkoodna ay fakadaan ilo dhinaca amniga ayaa toddobaadkan v o a u sheegay in mubaarak ibraahim iidle oo ka mid a maxaabiista xabsiga lana xukumay laba kun iyo afar iyo tobankii isaga oo lagu xukumay toban sano xariga oo ahaa qof ka baxsaday xabsiga mubaarak ayaa la sheegay inuu al-shabaab ku biiray sanadkii laba kun labaiyo toban waxaana muddo uu ka tirsana kooxda al-shabaab ee ka dagaalanta buuraha golis ciidamada amniga ayaa sheegay in uu dilay laba qof oo banaanka xabsiga joogay markii uu sii baxsanayay mubaarak waxaa kaloo faafahin kasoo bixaysa maxaabiist ka mid ah kuwii lagu dilay weerarkii toddobaadkan ka dhacay xarunta xabsiga ee magaalada muqdisho waxaa ku jira ibraahim maxamuud maxamed oo ku xukuna shan iyo toban sano iyo maxamed daa-uud dirir oo ku magac dheeraa doctor raage kaas oo ku xukuna shan iyo toban sana hore uga tirsanaa kooxda al-shabaab balse markii dambe ku biiray kooxda daacish haddaba weerarka toddobaadkan ka dhacay xarunta xabsiga ee magaalada muqdisho muxuu ka dhigan yahay genaraal cabdiqaadir cali diiriye subxaayo oo muddo dheer ka tirsanaa ciidanka asluubta soomaaliya ayaa ku tilmaamay shilkii ka dhacay xabsiga ee muqdisho mas-uuliyad darro ay sabab u yihiin taliyaasha xabsiga dhexe ee magaalada muqdisho waxaan u sababeynaya dhowr arrimood waxaa weeye soomaalida dhibkay haystaa four point five kiaba wuxuu keenay in ciidanka asluubta iyo ciidan walbaba ninaan shaqo ku lahaynoo weligii aragba in loo dhiibo taa waxay keentay marka qofkii brofeshinkiiba ma yaqaan weligii kama shaqayn shaqadan waxay tahay ma yaqaano markaasala meeshii taliyaad ka tahay ama taliya ku-xigeen baad ka tahay waa nasiib darada dalka ku dhacday ka mid tahay anuu intaan ka warqabo waxaa weeye runtii ciidanka asluubta waa ciidan si gaara loo tababaray oo xirfad gaara la baray laba xirfadoodba ciidanku waa lahaa ama saddex xirfadood baan dhaho number one waxaa weeye haynta iyo ilaalinta maxaabiista maxbuusaa la haynayaa marka la yidhaaho horta bambaad gacanta ku haysaa ninka maxbuus loo dhiiba bambaa loo dhiiba gaanjadii inuu gaanjadii bambadii saas u hayaa hadday markaa aadan aqoonin sidaad u hayn lahayd aday kugu qarxaysa ama dadkii waad ku qarxinaysa marka maxbuus hayntiisu wax ciyaara maaha sanooyin baana la soo bariyey in yani mataqaana maxaabiista sida loo ilaaliyo sida loo hayo kaasi waxa uu ahaa jenaraal cabdiqaadir cali diiriye subxaani oo muddo dheer ka tirsanaa ciidanka asluubta soomaaliya dhinaca kale dowladda soomaaliya ayaa guddi u saartay arrintani si ay usoo baaraan islaamar ahaantaasina natiijo ay kaga keenaan waxyaabihii ka dhacay xarunta xabsiga ee magaalada muqdisho xildhibaan ilhaan cumar ayaa waxa ay toddobaadkan ku guulaystay musharaxnimada xisbiga dimuqraadiga ee doorashada dhici doonta bisha noofembar waddankan maraykanka la rajaynayo inay ka qabsoonto ilhaan cumar ayaa hadda u muuqata in kursigeedii xaafadda shanaad ee minnesota ay sii haysan doonto maadaama degmada ay tahay mid ay xisbigeedu ku xoogan yihiin dhinaca kale waxaa isna toddobaadkan ku guulaystay musharaxnimada xisbiga dimuqraadiga cumar faatax oo u tartamay aqalka sanadka ee gobolka minnesota jamaal cismaan ayaa qeybta lixaad ee magaalada minneapolis isaguna ku guulaystay doorashada aqalka baarlamaanka ee deegaankaasi oo dhowaantan dhacday booskan oo doorashadiisu ahayd mid gaar ah ayaa waxaa hore u joogay oo banneeyey markii dambe sheegay in uu ka tegayo xildhibaan cabdi warsame waatahay dhegeystayaal aynu kusoo laabana barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka sida aad qaybaha hore ee barnaamijka ku dhegaysanayseen wasaaradda waxbarashada dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa toddobaadkan gobolka banaadir ku wareejisay mas-uuliyadda waxbarasho ee gobolka banaadir haddaba gobolka banaadir xilligan diyaar muu yahay inuu qaado mas-uuliyaddaas su-aalahaas iyo kuwo kale ayaan toddobaadkan weydiiyey rofesor liibaan xuseen ciise oo wax ka dhiga jaamacadaha magaalada muqdisho dowladda federaalka waxaa sugaya maamul goboleedyadii oo dhan iyo siyaasadii iyo wixii kale oo guud ayaa sugaya marka in haddii gobolka banaadir isagu canshuur buu qaadaa waxaa jira waxyaala oo yani dakhligiisii yani oo dakhli fiican buu leeyahay lan populationka uu badan soomaaliya iyagoo ayuu degan yahay marka in waxbarashadii yani qeyb ay ka qaadaan khaasatan tacliinta asaasiga ah ee waxyaalaha hoose inay iyagu qaadaan oo ay yani fulinteeda iyo tayeynteeda iyo inay ka shaqeeyaan wasaaraduna ay ku ishraafto ama kor ku kormeerto sida gobolada kale ugu kormeerayso waxay u tahay calaal aqal xoojin tacliinta dhinaca ayay u tahay laakiin hadda marxalada tan waxay u baahan tahay diyaar garow bay uga baahan tahay maadaama wasaarad gaarah ama guddoon gaarah aysan hore u jirin sidii maamul goboleedyada oo kale in ay mataqaanaa sidii uga hawshaa loo qaban lahaa loona tayaysiin lahaa ayay uga baahan tahay waxayna hordhac u sii tahay gobolka banaadir naftiisa in uu yeelanayo yani in uu yani uu yeelanayo arrimihiisa gaarka inuu u madax banaanaanayo ayay kutusaysaa ha noqoto golo deegaan hadduu noqdo ama haddiiba mustaqbalka uu noqdo gobol ka mida maamul goboleedyada siduu noqdaba hadba ilaana magaalada muqdisho iyo maqaamkeedii weli lama go-aamin marka siday noqotaba marka inay qaybahan camal ay la wareegto camalkan waxaana waxaa waaye wax wanaagsan laakiin waxay u baahan tahay dadaal si aanan mataqaanaa aanan la orantayadii dib bay u dhacday marka marka maamuladii oo dhan baa tartamaya marka waxay la tahay waa waa arrin muhim u ah magaalada muqdisho iyo dadka dadkeeda degan kaasi waxa uu ah brofesor liibaan xuseen ciise oo wax ka dhiga jaamacadaha muqdisho dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
markanna ku soo dhowaada barnaamijka hambaliyada iyo heesaha waxayna la socodsiinayay nuur xasan nuur bukhaari iyo caashe ibraahim aadan waa mar kale iyo barnaamijkeennii hambaliyada iyo heesaha iyo toddobaad kale waxaana barnaamijka idinla socodsiinaya caashe ibraahim aadan caashe cuud iyo anigoo ah nuur xasan nuur barnaamijka toddobaadkan waxaad ku maqli doontaan heesihii dabcan aan idiin soo xuli jirnay ee dabacsanaa ee aad jeclaydeen ee aroosyada iyo farxadda ka tarjumayay hase ahaatee dhambaalada ayaa ugu horeeya dhambaalka ugu horreya nuuroma xaggaaga toddobaadkan mise waa xaggayga dhambaalka ugu horeeya waa xaggayga caasha waxaana uu naga soo gaaray dadka kale ah xildhibaan maxamed cumar dalxa macalin cabdiwahaab sheekh axmed macalin xuseen kaneeco iyo macalin rashiid faarax food doctor bashiir iraad xasan doctor cartan xasan dhiblaabe iyo sheekh cumar axmed ferow maxamed cali odowaa asad xaaji axmed iyo shukri sheekh xuseen fardowse xasan falastiin xasan maxamed macow iyo raxmo xasan cabdi siidow ciise abuukar iyo cabdi aakhiro jaamac xasan macalin maxamed iyo xuseen maxamuud cabdulle maxamuud carooni iyo jaamac maxamed takar maxamuud sheekh cismaan iyo miska cabdi xaaji fallis cabdi warsame dhammaan dadkan oo kala jooga maraykanka ingiriiska sweden sacuudi carabiya soomaaliya tanzaniya kenya iyo magaalooyin kale waxay hambaliyo u dirayaan duuliyo sare cabdi cali nuur maxamed iyo marwadiisa faadumo cabdi shire oo arooskooda uu ka dhacay degmada hodan ee magaalada muqdisho waxaan leenahay isku waara oo ubad kheer qaba kala hela aamiin anigana aamiin ayaan raacinaya dhambaalka dhinacayga ugu horeeya waa hambaliyo aroos oo farxad laya ciwaan looga soo dhigay dadka dirayana waxaa ugu horeysa hooyo xaawo daahir kuusow aabe cismaan yuusuf jirfe iyo caruurtooda oo kale ah samaale cusmaan jirfe ubax cismaan jirfe iyo sheygeeda maxamed iyo caruurtooda shacni yaxye nuur cali nuune iyo xaaskiisa ayaan iyo caruurtooda aabo axmed maxamed diiriye waxau ku magac dheeryahay xaafuuni iyo hooyo aamino cumar maxamuud iyo habaryaer muumino daahir kuusow iyo mulki aadan macalin iyo hooyo cafiifo daahir kuusow adeer sharaf xuseen kulmiye afrax iyo cumar sharaf xuseen kulmiye iyo maamo faadimo cabdulaahi geelle iyo odageeda cusmaan maxamed sheekeeye iyo caruurtooda iyo shukri saciid maxamuud iyo sheegeeda cabdiraxmaan cabdikariim cusmaan iyo caruurtooda iyo nuur xasan nuur bukhaari adigiibaa usoo galay iyo xaaskiisa maryan muxyudiin xasan iyo gabadhooda nuura dhammaan dadkani waxay kala joogaan kanada iyo maraykanka waxaanay hambalyo farxad leh halkan uga dirayaan arooska iyo aroosada idil cusmaan yuusuf jirfe iyo cumar axmed diiriye xaafuuni oo sabtidan maanta ah shan iyo tobanka bisha agost ku aqalgalay magaalada toronto ee dalka canada waxaan leenahay isku waara oo arooskiina allaha ka dhiga midkii loo aayo owlaad khayr qabtana lagu kala helo wiil iyo caano gabar iyo caano aamiin ayaan na raaciyey warqadda gacanteeda ku jirta caasho waxay naga soo gaartay abti maxamuud maxamed xuseen iyo xaaskiisa canab nuunow xaaji iyo caruurtooda abti aadan daahir kuusow iyo xaaskiisa maane sheekh cabdicuud iyo caruurtooda abti xasan daahir kuusow iyo xaaskiisa faadimo maxamed iyo caruurtooda habaryeer aamino daahir kuusow iyo caruurteeda habaryeer xabiibo daahir kuusow iyo caruurteeda habaryeer daahiro daahir kuusow iyo weliba isaaq xasan iyo caruurtiisa waxaa kaloo diraya xuseen sheekh bashiir iyo xaaskiisa zamzam cabdulaahi dhaqane iyo caruurtooda dhammaan dadkan oo kala jooga soomaaliya amerika canada yurub iyo sacuudi carabiya waxa ay hambalyo iyo bogaadin hawada u marinayaan idil cusmaan yuusuf jirfe iyo cumar axmed diiriye xaafuuni oo sabtida maanta ah ku aqalgalay magaalada toronto ee dalka canada waxaan leenahay isku waara oo ubadda kheer qaba kala hela aamiin dhinacii heesaha heesta ugu horeysa ma xaggaadan usoo riixaa mise anaa labooda labood labood waayahay heesta ugu horeysa maadaama ay warqadaha inoo buuxa kuwa aan aqrinay iyo kuwa soo socdaba ay u badan yihiin hambalyooyin aroos ayaan waxaan usoo qabanay heesta arooska ee fanaanka axmed rasta waxaan filayaa inaad ka wada hesheen heestaas sidii uu ku muuqinaya fanaanka codka macaan axmed rasta halkaad nagala socotaanna waa barnaamijka hambaliyada iyo heesaha haatanna waxaa gacanteeda ku soo dhacday tahniyada aroos dad aad u fara badan ayaa diraya maasha allah aan ku daro caasha waxaa dadkaas ay kala yihiin hooyo xabiibo cali axmed iyo habaryar canab cali axmed iyo caruurteeda habaryar asle cali axmed iyo caruurteeda habaryar xaawo cali axmed iyo caruurteeda habaryar firdowse cali axmed iyo caruurteeda waxaa ku jira habaryar leyle cali axmed iyo caruurteeda habaryar fartuun cali axmed iyo caruurteeda habaryar sahre cali axmed iyo caruurteeda habaryar warsan cali axmed iyo caruurteeda habaryar firdowse cali axmed iyo caruurteeda abti duraan cali axmed xaaskiisa iyo caruurtiisa abti daahir cali axmed xaaskiisa iyo caruurtiisa abti farxaan cali axmed xaaskiisa iyo caruurtiisa abti bashiir cali axmed xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo abti cawil cali axmed xaaskiisa iyo caruurtiisa eeda cadar xuseen ogaas iyo caruurteeda waxaa kaloo ku jira eeda asli xuseen ogaas iyo caruurteeda eedda xabiibo xuseen ogaas iyo eedda warsan xuseen ogaas caruurtooda ayaa ku jira iyagana eedda kaaha xuseen ogaas iyo caruurteeda eedda barne xuseen ogaas iyo caruurteeda eedda nuure xuseen ogaas iyo caruurteeda eedda canab xuseen ogaas iyo caruurteeda adeer maxamed xuseen ogaas iyo caruurtiisa baa la yiri iyo adeer cabdi xuseen ogaas iyo caruurtiisa adeer mahad xuseen ogaas iyo caruurtiisa abawacale maxamed xuseen iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa waxaa kaloo ku jira abu cumar maxamed xuseen xaaskiisa iyo caruurtiisa abu nuur maxamed xuseen xaaskiisa iyo caruurtiisa abu wardheere maxamed xuseen iyo axmed maxamed xuseen xuseen maxamed xuseen dhammaan dadkan waxa ay hambalyo farxad leh hawada u marinayaan farxaan maxamed xuseen iyo marwadiisa qaaliga ah baa layidhi anisa cabdulqaadir daahir oo uu arooskoodu ka dhacay dalka kenya taariikhdu markii ay ahayd lixda bishan agost sanadka labada kun iyo labaatanka waxaan halkan aan annagana ka leenahay noqda kuwa isku waara oo ubad kheer qaba kala hela aamiin anigan aamiin ayaan raacinaya dhambaalkan aad ayuu u dheeraa nuuro bal halkii aad ku joojisay qaybihii kale ee dhambaalkan ku jiray haddaan halkaasi kasii wado waa isla dhambaalkaas waxaa dadka ku jira kamid ahaa awoowe cusmaan maxamed xuseen iyo awoowe yonis waa aboowe waa aboowe cusmaan maxamed xuseen iyo aboowe yonis duraan cali iyo doctor yuusuf cabdicasiis cabdulle wuxuu ku magac dheer yahay yuusuf alkowneyn al ashari baa la yiri iyo abayo astur maxamed xuseen iyo caruurteeda waa dhammaan ilmo maxamed xuseen iyo caruurtooda waa abaayayaalba ka buuxa aboowayaala ku jira laakiin aan soo wada koobo waxaa ku jirta sucada maxamed xuseen sahraa ku jirta xalwa ku jirta foosa ku jirta deeqa ku jirta iyo caaisha dhoofo malyuun xamdi duniya iyo shukri dhammaantood waa abaayayaal iyo abahooyaalba iyagana soo socda waa tahay aan sii wado laakiin naanay sidii baan ka tegay dhoofo waxa ay ku magac dheer tahay dhayman indha qurux xamdina waxay ku magac dheer tahay xamdi siman sidoo kale abaayo duniya waxay ku magac dheer tahay duniya qalanjo abaayo shukrina waxay ku magac dheer tahay iyadana anes looma soo sheegin laakiin waxaa layiri iyo caruurteeda abaayo aamino cilmi siyaad waxay ku magac dheer tahay amiira iyo farxiye maxamuud rooble faraxsan baa la yiri iyo abaayo deeqo cabdulle maxamed waxay ku magac dheer tahay di maanka iyo abaayo xaawo shire cabdulaahi stiil baa la yiri iyo saabriin xasan maxamed sagal khatroo cumar maxamed quman qaali cali cumar waa qoran iyo fardowsa cali cumar filson iyo deeqo cumar cilmi iyo caruurteeda naciimo cali maxamed iyo farxiyo cali sabriye iyo caruurteeda iyo abaaye shamso salaad xuseen iyo caruurteeda iyo abow asoo booday waa aboowe calas salaad xuseen aboowe kalea ku jira waa cali salaad xuseen iyo sidoo kale cabdi salaad xuseen dhammaan dadkani aan soo tiriyo dhan maasha allah waxay tahaniyad aroos oo kaliya laaba hawada u marinayaan iyagoo isku duuban lamaanaha dunida iska calmaday bay yidhaahdeen ee nolosha wadaagay waxaana kaliyihiin bay yidhaahdeen farxaan maxamed xuseen iyo marwadiisa qaaliga ah aniso cabdulqaadir daahir oo arooskoodu ka dhacay dalka kenya taariikhdu markay ahayd lixdii bishan aanu ku jirno agost ee sanadkan laba kun iyo labaatan waxaan allah subxaana watacaala uga baryaynaa bay yidhaahdeen inuu ka dhigo kuwii farxad noloshooda ku dhammaysta ubad khayr qabana kala helaa guurkiina guur khayrle bay yidhaahdeen gurigiinana guuri nage guulow ka yel iyagaa ducadii soo koobay aamiintaan ku daraya aamiin aamiin ayaan ana raaciyey markaana maadaama aan laba warqad oo kala daran oo dhaadhaar aan akhrinay aan kaga nasanno dhinacii heesaha maxay noo xiga caasha waxaan iyadan uga nasanaynaa hees dheer laakiin ma filaya inaan heesta wada dhamaystiri karan laakiin heesaha dhaadheer bay ka mid tahay in lagu nastana ku wanaagsan buur baa kugu gudbane miyaad soo gudbi kartaa waa hagaag waxaana ku luuqeynaya fanaaniinta maryan mursal ciise iyo fanaanka allah u naxariista cumar dhuulla cali cumar mahdi siduu ii barkaday hurdo kama bogto ibarrinsayo waygu bahaye siduu ii barkaday hurdo kama bogto waygu bahaye hadaanku bukaa may bogsin kartaa haddaanku bukaa may bogsin kartaa gurbaa kugu gudbane miyaad soo bixi kartaa
yarya kama raagine dhulka igu ballane may baxnaaninaysa ah may baxnaaninaysa anigaba beriyu bacdila maro beerkiyo wadnaha boogiga shide anigaba beriyu bacdila maro beerkiyo wadnaha boogiga shide birbaigu jabsane biyan weli bogsade birbaaygu jabsane biyan weli bogsade
Baa kugu gudbane Baa kugu gudbane miyaad soo bixi kartaa
dhulka igu balaadhe berya kama raagine aha dhulka igu balaadhe may baxnaaninaysa way may baxnaaninaysa
nabsi igu bataa buuliga dhisto siduu yay birdana bahdi iga jare nabsi igu bataa buuliga dhisto siduu yay birdana bahdi iga jare intalay buddhigin may bogsiin kartaa inta lay buddhigin may bogsiin kartaa gurbaa kugu gudbane gurbaa kugu gudbane bixi kartaa
dhulka igu balaadhe berya kama raagine dhulka igu balaadhe may baxnaaninaysa may baxnaaninaysa boholaha xargagan ee laga baqo
burbaa kugu gudbanaya miyaad soo bixi kartaa aan intaasi ku dhaafno heestaasi dabacsan halka aad nagala socotaanna waa v o a haatanna waxaa noo baaqaya dadka kale ah maxamuud ayuub isaaq iyo cabdiraxmaan mustaf tubey francisco ayaa lagu naaneysaa ayaad aadan cali iyo cabdiraxmaan cabdi bulle ciise xuseen ibraahim iyo cabdinuur cabdiraxmaan tubey cabdinaasir aadan cali iyo cabdirasaaq cabdicasiis maxamed iyo maxamed aadan cali cabdinaasir jacfar sheekh bariisow iyo maxmuud shiino ibraahim taaji yunis maxamed iyo calamo alamo cabdixaamid aadan iyo sayba cabdiqaadir isaaq saliimo cabdixaamid aadan dhammaan asxaabtan aan kor ku xusnay bay yidhaahdeen ayaa waxay hambalyo aroos u dirayaan arooskii aroosadda iyo lamaanaha isdoortay bay yidhaahdeen oo kale ah cabdisalaan abukar aadan iyo umaano cabdishakuur mursal oo dhowaan ku aqalgalay baa la yidri magaalada baydhabo jannaay gaar ahaan xaafadda isha waxaan leenahay umaano iyo cabdisalaan isku waara oo ubad kheyr qaba kala hela aamiin aamiin aamiin aamiin ayaan anigu raacinayaa nuurow ishaasi qofta biyo kasoo cabtaan ah ishaas burqanaysa caagaad isaga dhiganaysaa weelkaad wadato waa biyo xareedo iska burqanaya bulucbulucbulucbulucle ishaas biyaheedana waa soo cabe ku darsa maanta
hal hal dhibcood ay dheer tahay maadaama aanan weli tegin meelaha aan jeclahay ee aan mustaqbalka rabo inaan tago alla raalli ka noqda ayay ka mid tahay magaalada baydhabo si dhibcaha aan u bareejaa
si dhibcaha kugu sii bataanna buurtii hakaba sii mar oo banoodana sii aad oo caana geel ka cab yaa salaam marka caanaha geelka waa diyaar banooda ku cabi lahay oo shib iska dheh waa idiin soo socda insha allah yaa reer bay magaalada cajiibka ee buur hakaba iyo baydhabo waa tahay dhinaca dhambaalada mar kale haddaan dhinacooda milicsano dhambaalkan waa dhalasho dadka dirayana waxaa ugu horeysa hooye saynab baashe garoon iyo aabe maxamed daahir siciid ayaa ku jira iyo axmed maxamed daahir iyo najme cabdi xuseen iyo caruurtooda siciid maxamed daahir iyo sacad maxamed daahir iyo maxamuud maxamed daahir iyo farduuse ismaaciil xariir iyo caruurtooda cabdisalaam maxamed daahir iyo yaasiin maxamed daahir iyo aamina cabdi xuseen iyo caruurtooda iyo sahro maxamed daahir saygadi caruurteeda iyo nimco maxamed daahir saygadi caruurteeda waa caruurtooda raxme maxamed daahir iyo mune maxamed daahir dhammaantood iyagoo isku duuban waxay dhambaal hambalyo ah oo tahniyada u dirayaan dhammaantood iyagoo isku duuban waxay hambalyo gaarsiinayaan cabdicasiis maxamed daahir iyo marwadiisa qaaliga baa la yiri maymuun yuusuf cabdi oo ay gabri ku dhalatay degmada dhoqoshay baa la yiri shantii bishan waxaana leenahay bay yidhahdeen soo barbaar oo noqo tii dalkeeda dadkeeda iyo diinteeda anfacda aamiin aamiin hambalyo aroos ayaa gacanteeda kusoo dhacday caasha waxaana lagu bilaabay ugu horeyn waxaan salaamayna daadihiyaasha barnaamijka waan idinka guddoonay saaxiibayaal waxaa diraya maxamed isaaq bataar iyo shariifo ibraahim cabdi maxamed waa maxamed maxamed cabdi waxaa kaloo ku jira wariyaha madaxa bannaan baa layidhi awees cumar cali oo lagu naaneyso justice iyo aamina ibraahim mursal sahro mukhtaar jimcaale iyo cabdilatiif maxamed samow raajuw iyo faaduma maxamed ibraahim sanka maxamed xursi sheekh maadey balaag iyo cabdulaahi huudow cusmaan dhammaan asxaabtaas waxay tahniyad aroos ay u dirayaan maxamed xasan cabdi iyo hodan weli xaashi oo ku aqalgalay magaalada muqdisho taariikhdu markii ay ahayd tobankii bishan sideedaad labada kun iyo labaatanka ducaduna waa xaggiina baa layidhi caasha iyo ducada bal ka ducee nuurow ducaad u joogto la boodi maaye bal u ducee waayahay waxaan leenahay ha noqdeen kuwa isku waara oo aqal kheyr qaba oo maaragtay xasiloonina ku dheehan tahay kuwada noolaada ubad kheyr qaban allaha idinku irsaaqa ayaanu leenahay waa tahay aamiin ayaan anigan raacinayaa dhambaalka aan soo qabanayo waa aroos farxad laya ciwaan looga soo dhigay marka ugu horreysa baa layidhi waxaan salaamaynaa shaqaalaha laanta af soomaaliga ee v o baa layidhi gaar ahaan daandihiyaasha barnaamijka hambalyada iyo heesaha oan idinka guddoona mid lamidana hawadaan idiin soo marinaynaa marka xigaba yidhaahdeen islaantaasi kadib annagoo kale ah cabdiraxmaan cabdi guudle iyo asxaab kaloo fara badan oo ay ka mid yihiin cabdinuur cabdiraxmaan tubey maxamed macalin cali wuxuu ku magac dheeryahay mashquul cabdiraxmaan musdhaf tubey ayaad waa ayaad aadan cali iyo maxamuud ayuub isxaaq xaasiskooda baa layidhi iyo caruurtooda iyo dhammaan barbaarta bardaala bayeed ayaa waxay halkan hambalyo iyo bogaadin uga dirayaan lamaanaha kale ah baa layidhi mudane cabdisalaan abuukar aadan iyo marwo umaano cabdishakuur mursal oo dhowaan ku aqalgalay magaalada baydhabo waxaan leenahaba yidhaahdeen eebbaha idinka yeelo qoyskii nolol allah idinka yeelo bay leeyihiin qoyskii nolosha ku dhammaysta bashbash iyo barwaaqo ubad kheyr qabana rabi uu kala siiyo annaguna waxaanu leenahay aamiin waa tahay aamiin ayaan ana raaciyey dhambaal kale oo aroos ayaan hayaa waataan sheegnay oo aroosyada ayaa nagu badnaayay maasha allah waxaa diraya dadka kale ah ayay siraad ibraahim iyo hooye zaynab xuseen abu cabdulqaadir maxamed hooye zaynab baashe garoon iyo habaryar aamine baashe garoon xasan cabdulqaadir maxamed nimco maxamed daahir iyo bedre cabdulqaadir maxamed barwaaqo cabdulqaadir maxamed sacad maxamed daahir iyo nimcaan jaamac maxamed sayid cumar cusmaan cabdulle iyo mune maxamed daahir cabaas shiine iyo axmed shiine saciid axmed cabdulaahi iyo doctor cabdiqani biixi cabdulaahi jaamac ogle iyo xamde maxamed faarax axmed xasan axmed soloweys iyo cabdirasaaq biiriye jaamac iyo cabdi xareed maxamed haaruun cabdirasaaq ayaan la cartan bashiir quduf daahir iyo cabdulcasiis daahir aadam dhammaan waxa ay dadkaani hambalyo aroos oo wacan gaarsiinayaan lamaanaha qarniga ee ishanta baa layidhi waa kuweehee waa boqorkii boqorada baa layidhi farta iyo faraatiga aye waa maxamed cabdulqaadir maxamed iyo marwadiisa ubax oo arooskooda uu ka dhacay labaiyo tobankii bishan magaalada burco waa tahay waxaan leenahay isku waara oo ubad kheyr qaba kala hela aamiin anigana aamin ayaan raacinaya bal heesta saddexaad ee barnaamijka dhegeystayaashu usoo qaba nuuro heesta saddexaad ee aan dhegeystayaashu u hayno waa heesta taageero markaa hela waxaan ku luuqeynaya fanaaniinta cawaale aadan iyo aamina afriik
Yeah.
in heestaasi laga yaab ka lahay taageero markaa hela waa fanaaniinta aamin afriig iyo cawaale aadan dhambaaladii ugu dambeeyey ee barnaamijka ayaan markana gudagalaynaa mid ka mid a dhambaaladaasi waa tahaniyad dhalasho oo farxad leh waxaa diraya baa layidhi si qurux badan baa loo soo qoray waa tahay dadka diraya waxaa ugu horeeya faysal maxamed jaamac saaxiibo kale oo badan baa ku jira waxay kale yihiin maxamed muuse maxamed siciid saleebaan maxamed hinda cali maxamed waa cabdiraxmaan shiine maxamed muuse maxamed nimco muuse maxamed iyo ibraahim ciise maxamed dhammaan dadkani oo kala jooga dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxay tahaniyada dhalasho u dirayaan baa layidhi maxamuud cali cabdi iyo hoodo ibraahim oo ay gabadhay ku dhalatay degmada ballidhiig ee gobolka togdheer waxaa labayo tobankii bishan agos ayay ku dhalatay waxaanay leeyihiin gabadhaasi yar haddayba dhalatay inay yar tahay waa iska macruuf sama gabadhaasi yar ee muluqa ah noqo midii soo barbaarta ee dalkeeda dadkeeda iyo diinteedana wax wanaagsan u tarta soo weyn ayaan leenahay aamiin waayahay aamiin ayaan leeyahay tahaniyad meher ayaa gacanteyda kusoo dhacday caasha waxaana diraya dadka kale ah liibaan maxamed sharwaa xuseen maxamed guuleed iyo cadnaan maxamed axmed siciid maxamed bashiir cabdulaahi axmed aadan iyo jaamac cali same dhammaan dadkan waxa ay hambalyo u dirayaan xasan axmed seexiye iyo zamzam cabdinuur yuusuf oo koob iyo tobankii bishan uu meherkoodu ka dhacay dalka jabuuti waxaan leenahay arooskana soo dedejiya oo isku waara ubad kheyr qabana kala hela v o a waad salaamantiin ayaa dhambaalkana lagu soo bilaabay waana tahaniyad meher oo farxad le baa la yiri dadka dirayana waxay kale yihiin ustaad xasan daleela dhoore ustaad mahdi mayrane ismaaciil iyo dayib tahliil maxamed cabaas maxamed cali cabdulaahi cabdi bare nuur maxamuud geedi shaafici shariif maxamuud cusmaan maxamed axmed cusmaan cilmi axmed maxamed cusmaan maxamuud xasan xuseen xasan sacad maxamed daahir maxamuud warsame sayid cumar cusmaan axmed cilmi sheekh cumar daahir cabdulqaadir sheekh xasan iyo shariif daahir xasan iyo cabdirasaaq maxamed geele xamdi maxamed cali iyo sahro maxamed axmed deeqo cabdi ciise iyo raa-ido cabdi ciise waa raa-ido cali ciise iyo ifraax cabdulqaadir cali dhammaan dadkan iyagoo isku duuban oo kala jooga dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxay tahniyad mehera u dirayaan oo farxad leh boqorka iyo boqoradda baa layidhi cabdulaahi maxamed axmed iyo marwadiisa xaawo cabdi cismaan oo meherkooda uu ka dhacay magaalada cadaad oo taariikhdu markay ahayd koob iyo tobankii bishan aan ku jirnay sideedaad ee sanadka laba kun iyo labaatan ducada waa xaggiina baa layidhi waa tahay meherkan ka dhacay cadaado maxaa ku ducaynaysaa nuuro noqda kuwa isku waara oo ubad kheyr qaba kala hela aamiin dhambaalka dhankayga ugu dambeeya caasha waa dhalasho waxaana diraya faysal maxamed jaamac suleekhe aadan cali maxamed siciid saleebaan maxamed hinde cali maxamed iyo cabdiraxmaan shiine nimcaan jaamac maxamed muuse maxamed iyo nimco muuse maxamed ibraahim ciise maxamed dhammaan dadkan oo kala jooga dalka dibadiisa iyo gudihiisa waxay hambalyo dhalasho i gaarsiinayaan maxamuud cali cabdi iyo hoode ibraahim oo ay gabari ugu dhalatay gobolka togdheer waxaanu leenahay gabadhaas ha noqoto tii dadkeeda iyo dalkeeda iyo diinteedaba anfacda aamiin anigana aamiin ayaan raacinaya dabcan dhambaalkaas ad akhrisaa nuur oo ugu dambeeyay dhambaaladii dhegeystayaasha ay noo soo qoreen oo ay noo soo dirsadeen annaguna waan gaarsiinay marka bal heesta ugu dambeysa ee aanu kusoo xirayna barnaamijka heesta ugu dambeysa caasha waa heesta ruqiya iyo fanaanka cumar cabdulla shooli iyada ayaana ugu dambeysay barnaamijkeenii hambaliyada iyo heesaha ee toddobaadkan waxaa idinla socodsiinayay nuur xasan nuur bukhaari iyo caasho ibraahim aadan caashacuud inta aanu toddobaadka dambe barnaamijkan aanu ku kulmayno waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabad geliyo
ralyada haweenkaay rasmigii naftaydaay raygeenna oo mida igu raac sidaan rabo kaa raali baane ruqyadaan jeclay